Siyaasadda maamulka Maraykanka ee ku aaddan dalka Yaman ayaa waxaa gebi ahaanba ku yimid isbeddel hor leh. Haddaba, maxaa isbeddelkan sabab u ah waxaa arrintaasi falanqeynaya Maxamed Cali Ciye oo ku takhasusay diblomaasiyadda iyo xalinta khilaafaadka caalamiga ah.
Maraykanka iyo xulafadiisu waxa aan ogsoonnahay in ay iska indhatireen dagaalada dalka Yaman ka socda, dagaaladaasi oo u dhexeeya dowladda taagta daran leh ee uu garabka u yahay Sacuudigu iyo Xuutiyiinta. Waxaan ogsoonnahay waddamada uu Maraykanku hormoodka u yahay in ay eegteen dhaqaalaha hub iibinta ah ee ay ka helaan dalka Sacuudiga iyo waddamada uu hormoodka u yahay. Taasina ay keentay in dagaalada Yaman ka socdaya ay noqdaan kuwo lagu tartamo dhaqaale ahaan iyo hub iibin oo aanan wax dareen celina iyo falcelina iyo insaaniyada midna aanan laga samaynin. Haddaba waxaad u malaysaa shacabka Yaman isbeddelka cusub ee siyaasadeed ee ka dhacay dalka Maraykanku in uu nasiib u keenay iyo isbeddel siyaasadeed. Taasi madaxweynaha cusub ee dalka Maraykanku waxa yaalihii uu ku dhawaaqay waxaa ka mid ahaa inuu yidhi dalka Maraykanka siyaasaddiisa iyo istaraatiijiyadiisa diblomaasiyadeedba waxaa ku iman doona isbeddel waxa kale oo uu weliba sheegay in dagaalka Yaman ka socda la gaadhay wakhtigii uu joogsan lahaa dagaalkaasi oo muddo socday aadna u ragaadiyay dalkaas shacabka Yamanna ay aad iyo aad ugu dhibtoodeen garabna ay uga baahnaayeen caalamka maantana aad moodo in la gaadhay wakhtigii uu dhammaan lahaa siyaasadda Maraykanka ee Yaman ahna uu isbeddel cusub iyo weji cusub ku yimiday waxyaalaha caddaynaya in uu John Biden kaga dhabaynayo arrintan waxaa ka mid ah waxa uu durba hor joogsaday heshiisyadii military ee uu Donald Trump la saxiixday dalalka uu Sacuudiga hormoodka ka yahay ee hubka ahaa taasi waxa ay keenaysaa in dagaalkaasi isbeddel uu ku imanayo Arrimaha kale ee xusidda mudan ayaa waxaa ka mid ah maamulka cusub ee dowladda Maraykanka oo liiska argixisada ka saaray kooxda Xuuthiyiinta ee dalka Yaman waxaana arrintaasi faahfaahin ka bixinaya Dictor Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo ka faallada arrimaha bariga dhexe tallaabada waxaa keenay markii lagu daro koox kooxda argagixisada waxay ka xiraysaa taageeradii dhaqaale ay ka heli lahaayeen dalal sida iiraan ah ayay ka xiraysaa shirkadihii la shaqaysan lahaa shirkadihii ka dhex shaqayn lahaa yeman qeybta waqooyiga waxaasoo dhan bay cunaqabateyn saartay oo taasoo keentay xataa ganacsigii in lala ganacsan karaynin dhulka ay ka taliyaan xuusiyiinta taasna waxay keentay inay baahi badan oo xagga bili-aadamnimada ay ka dallaacdo haddana isbeddelkan wuxuu keeni doonaa istaraatiijiyada ugu weyn ee mareykanka ciyaaraya waxaa weyaan inay xoogaha kala fogeeyaan iiraan iyo xuutiyiinta xuutiyiinta oo lagu khasbi doono inay qeyb ka noqdaan xalka waxaan la soconaa maalmahan dambena xuutiyiin dagaalkii inay sii badiyeen ay ku hayeen sacuudiga gantaalo badan in meelo badan lagu garaacay sacuudiga kamid ah taas oo timid markii laga joojiyay taageerada xagga sirdoonka uu mareykanka siin jiray sacuudiga taasoo keentay miisaankii xagga dagaalka inuu isbedelo uu iminkana sacuudiga doonayo sida ugu degdegsiyaha badan inuu ugu soo baxo yeman xaaladda dalka yeman ayaa wakhtigan u muuqata mid cakiran balse waxaa jira talooyin ku saabsan sidii xal loogu heli lahaa sida uu u faahfaahinayo maxamed cali ciye oo ah khabiir caalami ah oo ku xeel dheer xalinta khilaafaadka caalamiga kuna sugan dalka norway waxaan filayaa in lasoo gaadhay wakhtigii lasoo gabagabayn lahaa dagaalka yeman muddada dheer ka socday waxaan filayaa haddii maraykanku sida uu sheegay in lagu soo gabagabeeya dagaalkaasi wakhtigiisii la gaadhay ay dhici karto suuragalna ay tahay mar haddiiba hubkii iyo saanadihii military ee ay ka iibsanayeen dalka maraykanka laga joojiyey ama heshiiskaasi la hakiyey waddamada kale ee hubka ka iibiyana ay bilaabaan inay sidaas si lamid ah sameeyaan maraykankuna uu bilaabo inuu wada shaqayn la sameeyo waddamada caalamka si uu dagaalkaasi u joogsado ay noqon karto inuu dagaalkaasi halkaa ku joogsado soona dhammaado garabyada dalka yeman ku dagaalamaya ee ah dowladda taagta daran leh iyo dhinaca xuutiyiintaba laysku soo dhoweeyo heshiis laga gaadho waddanka inta muddada ah dagaalka ka socday ee dadku ay ku dhibtoodeenna xal loo helo dadkana la isku soo dhoweeyo taasi waxaan qabaa in ay tahay wakhtigeedii wakhti munaasibna ay timiday siyaasadda cusub ee dalka maraykanku uu leeyahay na ay nasiib u helayaan dalka yemantu in isbeddelkaasi uu hormood u noqdo iftiinna u noqdo